bandhiga arwo ganacsiyeedka barakoya wayba laga daafuray magaalada hargeysa taaseyta ay ku qayb galahayaan mas-uuliyiin ku tirsan maamulka somalilan bandhiga carwadan waybay is dareeri doontay muddo toddoba maalmood ee taaseyti oo lahka bandhi ka doona ganacsiyada shal duwan yo-ana dadkayaho ku qayb galeen lansuubi qiimo dhimis iyo tijaabi nasiibka oo lagu guddoonsii doono sheeyaal qaali e shukri maxamed ibraahim oo ku mid ah gabdho bandhiga carwadan ganacsigae ku faa-iideysadaya waybay sheegtay inii un ku qayb qaadahayn dhar ka bilaanta oo qiimo dhimisyo ku suubiyan
oo doorkanan abdate badan ku samaynay carwadu aad buu badhaaranta marka koowaad waxay ka kooban tahay dhowr iyo afartan dhowr iyo soddon tukaan ilaa sideed soddon tukaan oo kala duduwan tukaan walba wax gaarahayo doorkan haddaba waxaan ku soo darnay inaan bakhtiyaal nasiib samaynayno sida t v talaagad khasaalad iyo mobile iphonea qof walba carwada kasoo qayb galana uu nasiibkiisa tijaamin doono taasi waa mid tukaamadu haddaba maxay sameeyeen dukaamadu waxay sameeyeen boqolkiiba konton dhammaantood sidoo kalena waxay mufaajacadiini ka dhigan ama ay doorkan idinku kordhiyeen dukaamada qaar haddaad laba shay iibsato inay hal shay fariya ku siin doonaan qaarkood haddaad gaadhid shan labaatan dollar in maaragtay shay kale lagu siin doono qaarkood inay bakhtiyaar nasiib kuu samayn doonaan oo maaragtay imsi luxury perfumes oo kale waxay sameeyeen awal waxay samayn jireen discount soo doorka waxay sameeyeen iyagoo discounkiina sameeyey inuu qofku bakhtiyaal nasiib samayn karo oo uu qaadanayo qofkii markaa usoo baxo cadar labaad oo kale oo friya marka insha alla bismillahi karim waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan toddoba cishay noo socon doontaa dee waxaan dhilahay soo dhawaada gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada hargeysa oo ku qayb galay bandhigu yaweyba uuse ganacsatada yaryar isu ka dhiirigeliyay inay ku faa'iidaysadaan dadkayo wala ku gadadaayaan waxaa farxad loo ah inaanu ka soo qayb galno carwo ganacsiyeedkan lagu magacaabo carwo barako oo caawa laga dahfurayo hodheelka green balasa carwadaas oo loogu tala galay dadka reer hargeysa ku dhaqan muddo waxay socon doontaa toddoba cishaa haddii eed baymimo ilaahay idamkii waxaanu rajaynaynaa ganacsigu beryahan hoosudhac fara badan baa ku jirto dhaqaale waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo dhammaan ganacsatada halkan iskugu timi ee kala duwan ee dhowr iyo soddonka ganacsada ah ee welibana khaasatan hablaha ah aad iyo aad baanu u dhiirigelinaa waanaanu garab taagannahay ilaahayna waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo ganacsigooga dadweynaha reer hargeysana waxaanu leenahay fursaddaa maanta ay sameeyeen dhallinyarteennaasi iyo hablaheenna qiimaha badan leh ha laga faa'iidaysto waa sanadkii labaad oo xidhiidha oo ay sameeyeen carwadan oo kale sanadkii hore hodheelka baraar baa lagu qabtay sanadkanna hodheelka green balasa ee magaalada hargeysa ha laga faa'iidaysto baanu leenahay dadweynaha reer hargeysana si gaara ganacsiga ha garab istaagaan khaasatanna hablaha ha dhiirigeliyaan oo waxa ka iibsadaan innaga dhiirigelinteenna wax kale maaha inaynu shayshe ka iibsanno xilliyadan adag ee dhaqaaluhu hooseeyana muhiim bay dalka iyo guud ahaanba qarankaba u tahay in dhaqaaluhu circulationka dhaqaaluhu inuu wareego oo si fiican dhaqaaluhu u hirgalaana waa muhiim muddo todoba maalmood iyo dareero doonta bandhiga carwo ganacsiyeedka barakood sayta ooyo ku dhiyayt hargeysa wayna fursad yeegataa ganacsatada yaryar ee suuqa walaka gadow